waxaa la yidhaahdaa cabdinaasir sheekh nuur or xulaan joognaa dhib waa iska yaalaa ilaahay baa naga been kara ma gar marka dib shalay iyo shabaabka meel halkaasay ku dagaalameen gacan kuluulaa la gaarsiiyey markii gacan u badana laga furtay dad reebaadiya oo masaakiina oo xoolaalay ah qoftay arkeenba kama tegin ma garan dad la yaqaano oo odayaal yaqaan hadda qaxooti ka yimaadeen oo masaakiin ay gumaadeen saddex nin magacooda kor aan ka hayaa laba ninna waan heli doonaa galabta marka tuulo meeshana galabta waa rabteen etoobiyaanka iyo wixumaa oo koobiga aan la socdaa rabtay ma garan tuulada dhaca laga geystay waan usoo laaban doonaa dadka la dilay kuwooda magacyadooda aada haysa noo sheeg mid waxaa la yidhahdaa aamin imaan shee ibraahim ma garan waa lixdan iyo shan jir ma garan mid waxaa la yidhahdaa macalin xuseen xasan cabdiraxmaan hilowla la dhahaa ma garan da-diisa imise weeye shan iyo konton jir waaya ma garan mid ali xuseen cabdiraxmaan a la yidhahda toddobaatan jir waaya ma garan saddexdaa nin horta waa sidaa ma garan waan gartay nimanka lalayahay nin waxaa la yidhahda maxamed sheekh maxamed yare lixdan iyo lix jir waaya ma garan marka ninna galabtay dileen kolley magaciisa waa la heli doona sad afartaa nin waa horta sidaa wey halkee ku dileen dadkan boodaan tuulada boodaan yay ku dileen tuulada meel u dhowliya waabgiraad meel la yidhahday ku dileen waabgiraad degmadee hoos tagtaa waxay rabduuray hoos tagtaa dadkaasi la dilay maxay ahaayeen reerbaadiyay ahaayeen oo dad reerbaadiye oo xoolaalay ay ahaayeen si wadareed miyaa loo dilay mise tuulooyin iyo meelo kale ayay ka qabqabteen kadibna way dileen xoolaha dhacdooday ku ka soo qabteen meel banaanay ku dileen haye ha meel waxay ka soo qabteen xoolaha dhexdooda ilaan meesha laisku diriray meel daaq oo oo beero dhexdooda ahayd ma garan waan gartay markii iyadii xalay shalay toban saa isaakay kala dileen saddexdaa nin marka si xun ayay u dileen si xun oo bini-aadamada ka baxsa sidee u dileen noo sharax bal maxaad ku aragteen hadee gacmahooda waa xireen marka xireen saasay u dileen intay xireen gadaalay gadaalay u xireen sidaasay u dileen odayaashaasi deegaanka caanay ka yihiin miya aa dad la yaqaano waa aamiin imaan sheekh ibraahim macalim xuseen cabdiraxmaan hilowle cali xuseen cabdiraxmaan waaye haye marka dadka arbaadiye odayaalayna ahayn nin macalin dugsibu ahaan jirayba marka sidaa waay walaal tuuladana kolley waa dhaceen wixii ka raran kareen baabuurtay ku rarteen qudhaada dadka la dhacay inaad ka mid tahay ayaa naloo sheegay maxaa lagaa qaatay ani waxay ka qaateen dhar iyo fuusta shidaale iyo laabtoob wiilkayga simaad ka soo baxay uu lahaa ma garan marka intaasay ka qaateen intaasay ka qaateen falkan waxa geysanayana waa ciidanka etoobiya waa ciidanka etoobiya weeye baabuurta galabta lagu raray soomaali hal baabuur kuma lahayn etoobiyaanay ahayn sidee idinkula muuqataa markaad daatiin odayaashii dhaca iyo dilkan de waxay noola muuqataa inayna dadkii soomaali awalba waa la ogaa etoobiya iyo soomaali inaan arhaandhaha oolin haddee dad baa dadkii ku sidkaday sidii neef ilma ka dhintay oo hadee soomaali iyo etoobiya maba isku xirmi karaan ma garan in wadankii laga qaxaa oo dadki reer baadiyaha meeshii gaari karaan la gaara iyo in arin kale alla bixiyo moogiya sidaa laguma noolaan kara haddii qofkii la arkana la dilo bikerigii la arkana islaamta ama naagta agoonleyda amase naagta rafaadsan laga qaato hadee dhibkaas soomaaliya dad maanta naga danqanayan kan u weyn iyo kan u yar dad maanta ehel oo soomaaliya maba jiraba qof ilaahay badbaadiyey oo iimaan lama ogin dadka la dilay hadda meydadkooda halkee bay yaalaan ma aasteen galabtaa la aasay galabtaa la aasay galabtaa la aasay waxaa lagu aasay tuulada la yidhaahdo boodaana lagu aasay soomaalida ku dhagaysanaysa maxaad u sheegaysaa waxaan u sheegahayaa inaan waxaan u sheegahayaa inaan soomaaliya iyo etoobiya aan wada shaqaysan karin ma garan oo aan isku xirmi karin ma garan laakiin nabad ilaalin waayaa la yidhi ciidanka etoobiya nabad ma ilaalinayaan waa nabad baabi-in ninkii toddobaatan jir oo reebaadiye ah oo neef ariga ri ri wata dilay qof ma daynaya ma garan waxaan u sheegahayaa soomaali meelay joogtaba etoobiya in ummadda laga qabto oo ninka waxbaan xukumila inuu fiirsado oo ilmihiisa waayo soomaali hadduu saa uu ku fiiri iyadaaba baaba-aysa bes weeye anigu waxaan qabaa etoobiya annaga ma wada shaqaysan karna nabad ilaalin waa nabadka ilaalin waayo